بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى سيرة رسولك أيين سودني أن مركي ودن بيسين وحان سودني rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo qabtay magaalada daa'if oo dhibaato badan kala kulmay oo ay dadkii deganaa magaaladaas ee qabaa'ilkii reer bani thaqiif ay soo eriyeen rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna rasuulki ilaahi wuu ku eertay beertii ay lahaayeen cutba iyo shayba ibnu rabiica halkaasna uu ku yara nastay kadibna uu rasuulka ilaahay kusoo noqday magaalada maka oo cid u ogolaatay inuu magaalada maka dib usoo galo ay adkaatay oo gaaladii quraysheed ay diideen inuu soo galo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam kadibna ninkii la odhan jiray mutacm ibnu cadiy uu marti qaaday oo uu marti geliyey oo isaga uu magan uu noqday oo dabadeedna uu sidaa kusoo galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam magaaladii maka rasuulkii ilaahay markuu magaaladii maka dib ugu soo laabtay muu uusan seexanin manuusan fadhiisanin manuusan caajisin ee dacwadiisii ayuu sii watay oo markaa wuxuu bilaabay in uu dadka kale ee imanaya magaalada maka magaalada maka maadaama ay ahayd magaalo diimeed oo ay dadku usoo xaj tegi jireen xajkii laga soo gaadhay ama raadkii kasii hadhay diintii nebi ibraahim calayhi salaam oo ka mid ahaa xajka iyo cimrada ayay dadku samayn jireen walow haba jirto shirkiyaad fara badan laakiin raadkaasi wuxuu ahaa raadkii sii hadhay markaa rasuulku naftiisa ayuu u bandhigi jiray dadka kan oo wuxuu odhan jiray yaa idifaacaya yaa diinta islaamka qaadanaya anigu rasuulka ilaahay baan ahay ilaahay baana iisoo diray addoommada ee rumeeya rasuulku saasuu qofkii kasoo horbaxa ama qof ha ahaado ama shaksi ha ahaado ama koox iyo jamaca ha ahaatee uu la hadlaayay walidalik qabaa-ilo badan oo xilligaa yimi ayaa uu rasuulku sala allahu alay wasalam diinta islaamka u bandhigay waxaa ka mid ahaa qabaa-ilada reer bani caamir waxaa ka mid ahaa reer bani fazaara ama reer bani muxaarib ibnu khasfa reer bani khasaan mura bani xaniifa sulaym cabas banu nasr banulbakaa kindak xarit ibnu kacab iyo reer bani kelb way fara badnaayeen qabaa-iladaasoo dhan rasuulku wuu la kulmay hal sanana lamuu wada kulmine ee qabaa-iladaasoo dhan iyagoo xiliyo kala duwan ayuu la kulmaya rasuulku sala allahu alay wasalam diintana waa u bandhigayay matalan haddii aynu tusaalayaal kasoo qaadano qabaa-iladii uu la kulmay waxaa ka mid ah reer bani kelb rasuulku waa u tegey qabaa-iladaas reer bani kelbi weliba qaar jifooyin ka mid ah kuwa la dhaho reer bani cabdullaahi ayuu u tegey wuxuu u yeedhay allah buu ugu yeedhay inay kelinimo u rumeeyaan oo ay allah subxaanahu watacaala keligii rumeeyaan isagoo oo aan wehel lahayn oon shariik lahayn kadibna wuxuu ku dhahay hadalkiisa markuu bilaabayay reer bani cabdilaahiyow ilaahay wuxuu idin hagaajiyey magaciina oo cabdullaahi baaba magaciina eebba ka dhigay magacii awowgiin ee rumeeya markaa way diideen iyagu maysan aqbalin bandhiggii wuusoo bandhigayay rasuulka ilaahay diintii waxaa kaloo ka mid ah qabaa'ilkaas reer bani xaniifa oo iyagu markii uu usoo galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam hadal aada u xun iyo radin aada iyo aada u weyn ku sameeyey rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid ah reer bani caamir wuu u yeedhay oo ilaahay buu ugu yeedhay markuu ilaahay ugu yeedhay ayuu naftiisana u bandhigo wuxuu yihi yaa idifaacaya oo igarabgelaya oo diinta islaamka iyo allah subxaanahu watacaala diintaisa ajiibaya marka nin la odhan jiray buxayra ibnu faras oo ka mid ahaa qabiilkan ayaa wuxuu yidhi allan ku dhaartay haddii aan wiilkan reer quraysheedka haysto carab ayaan cuni lahaa gebigeedaba yacnii markuu arkay dacwaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka uu akhrinayo ayuu markiiba wuxuu dareemay inay dacwaddani tahay mid midho dhalaysa si dhibaato kasta oo ka hor timaadana mid ka gudbaysa in ay tahay ayuu gartay marka wuxuu yihi wiilkan haddaan ka haysto carab oo dhan baan ku cuni lahaa marka wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam haddii aan kula baycdo kula baycanoono oo aan diintaada raacno oo ilaahay ku muujiyo oo waxaanaad iminka ka cabsanaysid ilaahay kaa dulqaado arrinka ama amarka annagu ma iska leenahay adiga gala- gadaasha ninkan wuxuu ka dhigay diintii islaamku inay tahay yacni xukun raadis oo aanay ahayn diin eh, allah subxaana wa tacaala eh, lagu caabudayo dhulka eh, oo wuxuu ka dhigay gebigeediiba xukun iyo mulkiyad iyo boqortooyo la raadinayo subxaana allah markaa nebiga ilaahay wuxuu ku yidhi arrinka waxaa iskale iyo xukunka allah baa iskale meeshuu doonana isagaa dhigaya kadibna wuxuu yidhi oo haddaa maxaan isugu wareerin oo aan carab oo dhan adiga awgaa ul- ugula dagaalami hadduu ilaahay ku muujiyo haddii xukunka cid kale oo annaga naga mid ahi ay qaadanayso dee hadda anigu waxaan isku wareeriyaba ma laha buu yidhi waana diiday baahina iima haysa buu yidhi ninkaasi subxaan allah bal u fiirso haddii ay qab- qabiilka reer bani caamir ay rumayn lahaayeen rasuulka waxay noqon lahaayeen sida een, eh, ansaartii rasuulka u gargaartay subxaan allah laakiin wase way seegtay markii reer bani caamir ay ku noqdeen beledkoodii ayaa oday shiikh ah oo duq ah oo qabiilkii mawsimkii xajka iyagu iyagu aan ka qayb gelin da-diisa darteed ayay u sheegeen arrintii oo waxay dhaheen nin wiil yaroo reer een, eh, bani cabdulmutalib oo quraysh ah ayaa sheeganaya inuu nebi yahay waxaanu noogu yeedhay inaan isaga difaacno oo aanu garab istaagno oo ah, uu isaguna beledkayaga yimaado markaasuu waanan diidnay buu yidhaahdeen markaasuu wadaadkii ama odaygii duqa ahaa ee shiikha ahaa wuxuu madaxa intuu gacmihiisa saarayba wuxuu yidhi war waa tala idin seegta allan ku dhaartee buu yidhi weligeed reer bani ismaaciiliy ismaaciiliyu een, waxa weeye nebi ismaaciil calayhi salaam farcantiisii ma uusan sheeganin nebinimo ma uusan sheegan nebinimo waana xaq ee taladaasi way idin seegtay ee xaggaa idinka martay buu ku yidhi do- odaygaasi een, dhibaatadaasoo iska farabadn badnayd oo nabiga ilaahi sala allahu aleyh wasalam loo geysanayay oo ay dhibtu iska jirtay ayaa haddana waxaa jirtay isla xiliyada xidigayo badan oo soo baxaya diinta islaamka oo koraysa oo dacfigii iyo tamar daradii diinta islaamku ay kasoo xoogaysanayso oo allah u gargaariyo nebigiisii sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah afraad iyo shakhsiyaad rumeeyey diinta islaamka oo raddi fiican ama falcelin fiican ku sameeyey markii nabigula- nebiga ilaahay usoo bandhigay diinta islaamka waxaa ka mid ahaa saxaabigii suwayd ibnu samit wuxuu ahaa nin shaacir ah yacni gabayaa fiican buu ahaa oo degan magaalada madiine yathrib ayuu deganaa qoomkiisi iyo ehelka ah reer madiinana waxay ugu yeedhi jireen ninkaas alkaamil ninkii dhammayska tirnaa sababtoo ah nin xoog weyn buu ahaa oo xoolo leh oo gabayahana oo aftahana sharafna leh nasabna leh marka waxay ugu yeedhi jireen alkaamil nin dhammaystiran magaalada maka ayuu yimi isagoo xa- een, xajaya ama cimraysanaya ayuu yimi rasuulka ilaahay baa arkay waa u yeedhay islaamnimadu ugu yeedhay markaasu wuxuu yidhi een, waxaa laga yaabaa waxaan aad dadka ugu yeedhisid iyo anigu waxaan haysto inay isku mid yihiin ninkani muxuu haystay nebiga ilaahay baa weydiiyey oo maxaad haysataa wuxuu yidhi anigu waxaan haystaa xikmatu luqmaan xikmatii luqmaan alxakiim luqmaan alxakiim xikmadiisii baan haystaa buu yidhi markaasuu nebigu ilaahay ba ku yidhi bal soo sheeg waxa uu soo bandhig waxa aad aad haysatid markaasuu xikmadii soo bandhig xikmadiisna waxay ahayd xikmadii nebi een, luqmaan een, alxakiim waxay ahayd een, a- allah waa kan kuba xusayo suuratu luqmaan wiilkiisa marka uu een, waaninayo ayay ahayd laakiin waxaa ka maqnaa een, tawxiidka ayaa ka maqnaa oo waanada sida kale yacni codkaaga hagaaji een, codkaaga ha qaylinin ha kibrin waxyaalaha noocaas iyo xikmadii luqmaan ee faraha badnayd uu allah kaga warramay qur-aankiisa laakiin aanay tawxiidku ku jirin oo aanay tawxiidka waayo haddii tawxiidku ku jirto islaam bay noqon lahayd tawxiidku kumaysan jirin marka s- xikmadaasuu haystay xikmadii buu nebigii ilaahay usoo bandhigay markaasuu nebigii ilaahay yidhi ina hada alkalaama xasan hadalkan aad tidhi ama xikmadaasi waa hadal wanaagsan buu yidhi laakiin aniga waxaan haystaa buu yidhi n- in- aniguna hadal ka fiican baan haystaa buu yidhi markaasuu wuxuu ku akhriyay qur-aanki ilaahay buu ku akhriyay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi "Ee, kani waa hanuunkii Ee, waana hanuun waana nuur ee rumee buu ku yidhi nebiga ilaahi sala allahu alayh wasalam isla halkiibuu ku islaamay saxaabigii suwayd ibnu saabit halkii ayuu ku muslimay oo wuxuu yidhi hadalkaasi waa hadal wanaagsan markuu ku noqday magaalada madiinana dagaal baa jiray aws iyo khasraj u dhexeeyayo dagaalkaas ayuu ku geeriyooday yowmu bacaad buu geeriyooday oo s- bilowgii sanadkii koob iyo tobnaad ee bicada nebiga ayuu saxaabigaasina u geeriyooday isagoo laakiin markaa muslimay radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa saxaabadii xidigyada soo ifaaya ee diinta ilaahay ugu gargaaraya iyaas ibnu macaad wiil yar oo dhalinyaro ah oo aada u dhalinyaro ah ayaa wuxuu yimi magaalada maka isagoo la socda wafdi reer aws ah oo ka yimi magaalada madiina si ay xilfi wadaag ula yeeshaan qabaa'ilkii quraysheed ee magaalada maka degan waayo waxaa ka dhexeeya dagaal baa waxay ka dhexaysay qabiilka kale ee khasraj aws iyo khasraj laba qabiiloo walaala ah bay ahaayeen oo magaalada maka degan marka waxaa ka dhexeeya dagaal sokeeye marka xilfi wadaag inay la yeeshaan qabaa'ilka quraysheed ayay u yimaadeen xajka magaalada maka markaana waa sanadkii koob iyo tobnaad bilowgeedii ayay yimaadeen qabaa'ilkaasi markay yimaadeen magaalada maka nebigii ilaahay baa la kulmay sala allahu alayhi wasalam wuxuuna ku yidhi wax idinka khayr roon ma idiin sheega markaas idhan waa maxay waxaan idiin sheegayaa marka wuxuu yihi ana rasuulu llah anigu waxaan ahay rasuulki ilaahi sala allahu alayhi wasalam bacathanii ila alcibaad wuxuu iisoo diray addoommada adcuuhum an yacbudu allaha walaa yushriku bihi shay-a in waxaanan ugu yeedhayaa inay allah keligii caabudaan oo aanay cidna ula shariik yeelin cidna aanay cibaadadiisa wehel ula samaynin waxaana igu soo dejiyay kitaabka qur-aanka islaamkii buu sheegay qur-aankii buu ku akhriyay marka wiilkii yaraa dhalinyarada ahaa ee iyaas ibnu mucaad ayaa wuxuu yihi qoomkaygow wallaahi waxaan uu ninkani akhrinayo nebigani uu akhrinayo ayaa ka kheyr roon waxaanoo nimiba subxaan allah marka nin meesha joogay oo loohan jiray abulxaysar anas ibnu raafic ayaa camuud iyo ciid intuu qaaday wiilkii yaraa wejiga kaga tufay oo kaga tuuray oo ku yidhi iska jooji waxa kan subxaan allah marka wiilkii yaraa iyo qabiilkii aws way ku noqdeen magaalada madiina kii yaraana waaba geeriyoodaba laakiin wuxuu dhintay isagoo muslin ah oo tahliilsanaya oo takbiirta iyo taxmiidda iyo tasbiixdaba akrinaya ayuu geeriyooday waxaa kaloo ka mid ahaa islaamnimadii abudharri lkhafari abu dhar alkhafariy saxaabiga weyn radia allahu canhu ardaa oo isaguna soo islaamay xilligaa subxaan allah wuxuu ka mid ahaa dadkii deganaa magaalada yathrib agagaarkeeda deetana warka nebi maxamed baa soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu diray wiil yar oo ay walaala yihiin ayuu u diray nebiga sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi ninkan nebiga cusub ah ee quraysh ka soo baxay warkeeda ken waa baxay waa la kulmay wiilkii nebigii ilaahay buu la kulmay dabadeedna waa soo noqday abudhar alkhafari buu uga warram wuxuu ku yidhi waxaan arkay wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bilkhayri wayanhaa can ishar waxaan arkay buu yihi allan ku dhaartee nin dadka ugu yeedhaya khayrka sharka iyo xumaantana ka reebaay ayaan arkay buu yihi wuxuu yihi abadhar waxaan ku yidhi walaalkay lam tashfinii min alkhabar igama aad shifaynin yacnii war fiican oo sugan imaad siinin war tafaasiil leh imaad siinin ayuu yidhi oo macluumaad badan ah ay ku jirto ee aniga ayaa tegaya waxaan qaadanay wuxuu soo qaatay jarbadiisii yacni weelkii biyaha ku shubanayay iyo ushiisii magaalada makana waa soo qaabila way soo galay wuxuu yihi markaan magaalada maka soo galay waxaan iska dhigay sidii qof aan waxba garanayn si aan u raadiyo nebi maxamedna ma garanaya buu yihi markaa wuxuu yihi masjidkaan iska imi biyaha zamzamkana waan iska cabay halkaasaan iska fadhiistay buu yihi aniga oo fadhiya meeshii ayaa waxaa isoo maray caliy bn abi aalib radia allahu canh cali baa isoo maray buu yihi markaasu wuxuu ku yihi kaana arajula gariib ninku waa nin gariib ah markaasaan yihi haa oo gariib ayaan ku ahay yani qariib ayaan ku ahay beledkan oo anigu waan ku cusub ahay markaasu yihi wii kaxeeyey oo gurigiisu geeyey laa yas'alnii can shay walaa as'aluh waxna imu weydiin anna waxba ma weydiin subxaan allah u fiirsan yacnii akhlaaqda uu nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam uu ku tababaray ee uu kusoo barbaariyey caliy bn abi aalib waxna mu weydiinin isaguna waxba mu weydiinin waayo ninkan waa cabsanaya abadhar waa cabsanaya subxaan allah kadib subaxii markay gaadhay baa wuxuu leeyahay waxaan kusoo kalahay masjidkii xaramka anigoon cidna waxba weydiinin haddana cali baa isoo maray buu yidhi markaasu wuxuu ku yihi amaa zaala lirajuli yacrifu manzilahu bacd ninkii weli miyaanu gurigiisi iyo wuxuu u socday aanu garanin ayuugu yidhi ayuu yihi caliy bn abi aalib markaa waxaan ku yihi haddii aan kuu sheego warka warka nin qarinaya ma tahy yacni haddii sir lagugu aamino nin sirta qarinaya ma tahay caliy wuxuu ku yihi haa waan qarin marka wuxuu yihi waxana soo gaadhay war baana soo gaadhay nin baa soo baxay nebi sheeganaya markaa waxaan soo diray walaalkay si uula hadlo walaalkayna wuu yimi wuu la hadlay waanu soo noqday wuu igu soo noqday warkiina war sugan oo tafaasiilla imuu sinin marka aniga ayaa naftayda u doonay in aan isaga la kulmo waxa uu yidhi caliy waad soo hanuuntay aniga ayaa ku geynaya buu ku yidhi oo kusoo tusaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isoo raac buu yidhi oo iga dambeen haddii aan arko qof aan kaaga cabsanayo oo dhibaato kuu geysanaya waxaan iska dhigayaa sidii qof kabihiisa hagaajisanaya oo waan foorarsan ee adiguna markaa iska kay dhaaf markaas yaan lagu moodin inaad ila socotay subxaana allah markaa way soo kaxee uu soo kaxeeyey nebigii ilaahay buu horkeenay nebigii ilaahay buu soo hor fadhiistay sala allahu calayh wasalam markaa wuxuu yidhi abaadar waxaan ku idhi nebigii ilaahay icrid calaya alislaam iisoo bandhig bal diinta islaamka markaas wuxuu yihi diinta islaamka ayuu isoo bandhigay in ilaahay keligii la caabudayo inaan cidna lala wehelaynin in nebigii ilaahay uu yahay rasuulka ilahi sala allahu alay slam qur-aankiibuu ku akhriyay deetana wuxuu yihi anoo meeshii fadhiyaba fa aslamtu makaanii makaankii anoo fadhiya ayaabaan islaamayba subxaana allah abaadar wuxuu nebigii ilaahay wuxuu ku yihi abaadar abaadarow arrinkan qari oo sir ka dhig yacnii beledkaagii ku noqo oo marka aanu anagu muuqano ee aanu xoogaysano noo kaalay iminkana arrinkan qari inaad islaamta ha sheegin dhibaata kusoo gaadhisay wuxuu yihi abaadar waxaan idhi waladii bacataka bilxaq allihii xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay warkan waan iclaamin oo waan ku qaylin subxaana alla u fiirso ninkii abaadar ee iminka qalbigiisa oo cabsanaya ee dadka ka cabsanaya inuu maxamed raadinayo bal islaamnimadu markay qalbigiisa gashay durba si uu u bedeshay u fiirso subxaana allah wuxuu yihi allihii xaqa kugu soo saaran ku dhaartay waan qaylin oo dadkao dhan baan ogeysanaynaan islaam wuxuu yihi waan tegey waxaan tegay masjidkii xaraamka quraysh oo fadhida ayaan u tegay markaasaan yidhi yaa macshara quraysh inii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh markaasuu yihi waa igu kaceen oo waxay dhahdeen beenawaaskan ha lagu kaco waa igu kaceen buu yidhi oo way itumeen sidii ay ii garaacayeen oo garaacistii dhimashada ay ii garaacayeen ayuu waxaa iga soo gaadhay cabaas ibnu cabdilmutalib oo igusoo iga soo gaadhay markaasuu wuxuu igu yidhi waylakum taqtuluuna rajula man hafaar waar hoog idiin sugnaaya qabaa'ilkii quraysheed buu lahada ma waxaad dilaysaa nin reer bani khafaare reer bani khafaarna waxay ahayd niman isbaaro ku haysta meesha ay soo marto tujaarta iyo ganacsatada reer quraysheed waddada ay soo maraan ayay isbaaro ku lahaayeen markaasuu ku yidhi war ganacsigiini xaguu qabanaya nimankan waddadaasay fadhiyaanoo waa niman xoolahaaba ku noole haddii aad ninkan dishaan xoolihiina midh lagama arkayo isbaaradaasaa qaadanaysa subxaana allah markaasay igaga tegeen buu maalintii labaad baan kusoo naqday buu leeyahay abaadar markaasaan haddana sidii oo kale ku qaliyan idhi ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysana maalintanna way igu soo boodeen buu leeyaho way garaaceen dabadeedna haddana maalintanna cabaas baa iga soo gaadhay oo iga celiyay buu yihi nimankii subxaana allah marka saxaabigaa weyn abaadar alkhafaariyi baa xilligaa soo muslimay radia allahu canh waxaa kaloo ka mid ahaa saxaabadii soo muslimtay dufayl ibnu camru dawsay saxaabi kaloo weyn wuxuuna ahaa saxaabigani nin gabayaa ah oo caqli badan oo garaad leh oo subxaana allah wuxuu ahaa madax nin madaxa buu ahaa garaad buu ahaa suldaan buu ahaa caqil buu qabiilkiisa uu ahaa qabiilkiisuna qabiil muu ahayn qoys yar iyo jifo yar oo meel degana waxay ahayd qabiil degan imaarado dhan oo dhulka yaman ah marka nin caana buu ahaayo qabiil de nin madaxa buu ahaa marka wuu yimi magaalada maka ayuu yimi marka dadkii reer magaalada maka ayaa waxay ogaadeen haddii ninkani uu rumeeyo moxamed inay halis ay tahay subxaana allah deetana way ka hortageen markay ka hortageen ayaa waxay ku dhaheen intay soo dhaweeyeen oo ay sharfeen oo ixtiraameen ayaa waxay ku dhaheen dhufaylow dhegayso beledka iyagii baad iminka timi nin baa jooga beledkayga iska jir waa loo digaya nin baa jooga beledkayga ninkaasi kooxdayadii iyo jamaacadaydii wuu kala kaxeeyey diintayadiiyo waxayagii waa ceebay wuxuu isticmaalaa sixir sixirkaasoo kala fogeeya ragga ninka iyo wiilka iyo aabihii laba laba walaala kala kaxaynaya ninkiiyo xaaskiisa kala kaxaynaya in sixirkaasi ku asiibaan ka cabsanaynahay ha u dhowaan ha dhagaysan hana maqlin ee dhagahaaga furayso halkaa mar ayay igu dhaheen buu kuleeyahay tufayl tufayl waan yaabay buu yidhi waan cabsaday magaalaha masjidkii baan imi buu yidhi anoo dhagahayga furaystay subxaana allah oo qurayshu dee warkaasi iga soo gaadhay wuxuu yidhi waxaan u imi masjidka markaan imiba ninkii layga digayay oo tukanaya oo kacbada jooga baan u imi buu yidhi subxaana allah waan usoo dhawaaday buu yidhi markaan usoo dhawaaday waxaan maqlay hadal baan maqlay qur-aankiibuu dhegaystay marka markaasuu wuxu uhi wallahi hadalkani waa hadal fiican subxaan allah markaasaan waxaa naftayda ku idhi waa war hooge hooyadaha kaa goblantee war nin baad tahay gabayaa ah oo caqlil oo garaad leh oo kala soocaya waxa fiican iyo waxa wanaagsan ninkan xaggee dadku kaaga bajinayaan dhegayso wuxuu leeyahay hadduu waxa uu akrinaya uu yahay wax fiicanna dee qaado hadduu xun yahayna dee iskaga tagnin in la qaladka iyo xumaanta iyo waxa wanaagsan iskaga khaldan yihiin maaha subxana allah saasaan isku yihi buu yidhi markaa wuxuu ihi waan dhegaystay wuxuu akrinayay deetana nebigi ilaahay wuu baxay gurigiisii buu qabtay u ihi waan waan raacay markaasaan gurigiisii ka dabagalay markaasaan sheekaday uga sheekeeyaan ku ihi saasay i qurayshi iiga cabsiisa markaas ana dhagaha igaan furaystay dee saasa arrinkiibuu uga sheegay nebiga ilaahi sala allahu caleyhi wasalam markaasu wuxuu ku yidhi moxamedow iisoo bandhig bal waxan ay dadku ay igaga cabsinayeen markaasuu nebigi ilaahay diintii islaamka soo bandhigay subxaana allah qur-aankiina uu ku dul akhriyay markaasuu tufayl wuxuu leeyahy wallaahi allaha weyn baan ku dhaartay hadal ka wanaagsan maan maqaloo hadalkaad akrinaysid qur-aanka subxaana allah hadal ka cadaalad badanna maan arkin isla halkiibuu ku islaam isla halkiibuu shahaadadii xaq ahayd ku qaatay subxaana allah laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh sala allahu caleyh wasalam marka wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow anigu nin madaxa baan ahay oo qoomkaygu way i adeecayaan ayuu ku yidhi rasuulki ilaahi sala allahu caleyh wasalam qoomkaygina waan ku noqonayaa diinta islaamkana anigaa ugu yeedhaya ee laakiin waxaad ii baridaa ilaahay waxaad iiga baridaa inuu aayad isiiyo yacni mucjiso inuu isiiyo ilaahay iiga bari deetana nebiga ilaahayna waa ii baryay oo ilaahay buu wuxuu iga baryay inuu mucjisaya aayad isiiyo subxaana allah wuxuu ihi markaan qoomkaygii usoo dhawaaday ayaa wejigaygii wuu nuuray buu yidhi wuu nuuray oo sida misbaax ama faynuuska oo kale ayaa nuur uu kasoo horeeya subxaana allah markaasaan waxaan idhi buu yidhi ilaahay o rabbi o raxmaanow waxaan ka cabsanaya inay qabiilkaygu igu idhaahdaan ninkan dhibaat waa lasoo sixray ama mutla ayaa haysa ee nuurka iigu bedel ushayda subxaan allah deetana ilaahay ushii buu ugu bedelay deetana wuxuu ihi aabbahay baan u yeedhay diintii islaamkaan ugu yeedhay wuu ajiibay xaaskaygii baan ugu yeedhay wuu ajiibtay subxaan allah deetana wuxuu ihi qoomkaygii baan waa dadkii reer yamaneed qoomkaygii baan mid mid ugu yeedhay mid mid ugu yeedhay wuxuu yidhi inkastoo ay gaabis ahayd dacwadaydu maalintii khandaqa bacda alkhandaqi khandaqi axzaab kadib dagaalkii axzaab kadib ayaan imi buu yidhi anigoo wata toddobaatan ama siddeetan guri rag hogaaminayaanoo wata oo isoo wada islaameen subxaana allah isaguna isagoo shahiid ah ayuu dhintay yowma alyamaama radia allahu canhu ardaa waxaa kaloo ka mid ahaa raggii soo islaamay xilligaa dameed alazadi wuxuuna ka mid ahaa qabaa'ilkan asdiyiinta ninka kanna wuxuu ahaa nin dhakhtara oo wuxuu dabiibi jiray dadka ayuu dabiibi jiray waxbuu ku afuufi jiray riix ama dabayl ayuu wax ku afuufi jiray magaalada marka ayuu yimi deetana wuxuu maqlay nebigii ilaahay oo dadka caqli xumada ahi ay wax ka sheegayaan oo ay leeyihiin maxamed wuu waalan yahay deetana waxaan isku yidhi buu yidhi wallaahi haddii uu maxamed waalan yahay ninkan aad ku tuftid waxaanaad akhridid marka maxamed ha kaba kacba dhibaatadan haysata subxaana allah deetana rasuulkii ilaahay sala allahu caleyh wasalam baanu imi markaasaan ku yihi ka waran haddii aan ku daweeyo markaasu wuxuu yihi rasuulki ilaahi salى اllahu alayhi wasalam in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlilhu falaa hadiya lah waashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuul ama bacd subxaan allah saasuu yihi buu yihi rasuulki ilahi salى اllahu alayh wasalam markaasaan waxaan intaan yaabay ayaan waxaan ku idhi maxamedow iigu celi waxaa tidhi kelmadahan iigu celi markaasuu iigu celiyay rasuulka ilaahay mar kale markaasaan idhi mar kale ku celi markaasuu rasuulka ilaahay mar saddexaad ku celiyay subxaana allah markaasuu yihi wallaahi baan ku dhaartee hadal kahana waan dhegaystay faalayayaal iyo hadal sixurolayaal iyo hadal gabayaa iyo abwaanna waan dhegaystay hadal la mid ah oo ka wanaagsanna maan maqal ee ii dhib gacanta ayuu yidhi bayca aan kula galo yacni diinta islaamka aan kugula bayactame deetana halkaasuu ku islaamay saxaabigaasina nebigii ilaahay halkaasuu ku rumeeyey sala allahu calayhi wasalam sanadkii xigay xilliga oo sanadkii koob iyo tobnaad ee bicadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib isla rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam dacwaddii ayuu sii waday sidii caadadiisaba ahayd oo dadka marku xajka ay yimaadaane muusimka xajka ah ayuu ka faa'iidaysan jiray janiska oo dadka ama shakhsiyaad ha fardi fardi ha ahaadaan oo kelikeliya ha ahaadaan ama jamaaca ha ahaadaan qofkii uu arkaba wuu la hadlaya rasuulka oo dacwadda ayuu u sheegaya rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xikmadiisana waxaa ka mid ahayd inuu habeenka markay xilliga habeenka ahee mugdiga ay tahay ee qabaa'ilka quraysheed aanay ogeyn in uu dacwadda intuu soo kaco uu dacwadda dadka ku fidin jiro dadka uu la kulmi jiray habeen ka mid a habeenadaas ayuu nebigi ilaahay soo baxay sala allahu calayhi wasalam isagoo uu la socdo saxaabigii weynaayey abubakar iyo caliy ibni abi taalib deetana waxay soo mareen meel ay degeen dahl iyo shaybaan ibna thaclaba nimankaasi ay degan yihiin islaamka ayuu u bandhigay rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam laakiinse ijaabo fiican way siiyen lakiin diinta islaamka may soo gelin laakiin war fiican ayay sheegeen iyaguna isla markaasaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam mina ayuu tegey caqabati mina deetana wuxuu maqlay cod rag hadlaya sala allahu alayh wasalam markaasuu qaabilay mise waxay ahaayeen lix dhalinyaro oo ka yimi magaalada madiina magaalada yathrib ka yimi oo dhammaantoodba ah qabiilka khasraj waxay ahaayeen lixdaasi ascad ibnu zuraara cawf ibnu xaarit ibnu rafac rafaaca raafic ibnu malik ibnu alcajlaan qaba aw qutba ibnu camir ibnu xadiid cuqba ibnu camir iyo jaabir ibnu cabdillah lixdaa dhalinyaro ayay ahaayeen wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waa soo baxay dhalinyaradiibuu la kulmay dhallinyaradanna waxay hore u maqleen oo warkooda hayeen yahuudda degan magaalada madiina oo ka sheekaysa oo kutubta iyagu akhrida dee waxay ka sheekaysaa oo ay dhahaan waxaa imanaya nebi nebigaasoo ah nebigii ugu dambeey rasuulkii ugu dambeey wuxuu kasoo baxayaa dhulkan annagu noo imanaya annaguna markay noo yimaado wuuna taageerayaa diinta iyadoo raacaya kadibna wuxuu idin dilayaa carabtii naas aws iyo khasrajka magaalada diina magaalada madiina degan sidii loo dilay caad iyo iram qatli caad wa iram ayaa laydin gagaabinaya walidalik buxaqu subxaana wa tacala isagoo ka warramaya fi suurati lbaqara waa kan le wa kaanuu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu waxay dadka gaalaysan yani dadkii mushrikiinta ahaa ee gaaleed ee deganaa dhulka carabta ayay ugu faani jireen oo ay ku carsin jireen oo ku cabsin jireen inuu nebi iman doono waayo way ogaayeen sifaatkii nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka towraat iyo injiil oo ay haysteen haba xarifnaadee ayay ka helayeen haddana inuu nebigaasi imanayo uu imanayo dhulka timirta leh ee magaalada madiina dhulka buuraha noocaasa leh magiciisu uu ku qoran yahay sifooyinkiisoo dhan ay hayaan subxaan allah ayay ogaayeen marka markii ay ugu faani jireen oo ay ugu odhan jireen ugu goodin jireen dadka kale mushrikiinta ah markii uu yimi nebigaasi falamaa ja'ahum kafaruu bihi markii uu yimi nebigii sala allahu calayhi wasalam kafaruu bihi way gaaloobeen subxaan allah walidalik waxyaalaha yahuudda lagu lacnaday bay ka mid tahay iyagoo og inuu nebi maxamed nebigii ilaahay uu yahay uu yahay oo sifooyinkii iyo magaciisii iyo wixii oo dhan ay garanayaan ayay haddana ka baalmareen oo diinta islaamka ka gaaloobeen dhalinyaradanna waxay ogaayeen warkaasi hayeen oo waxay odhan yahuud baa ku cabsin gelin jirtay oo odhan jirtay nebi baa noo imanaya deetana waan gaagaabinaynaa sidii loo gaagaabiyey caad iyo iram deetana waxay isku dhaheen war waa u jeedaan in xulafadiinii yuhuuddu ay ka sheekayso inuu nebigaasi imanayo ee aynu iminka ku horayno inagu oo aynu ka hor islaamno intaana iyagu inaga hor islaamin oo inaga gam laynaga siin subxaan allah intaana yahuudi inaan layn aynu inagu ka hor islaamno nebiga ka hor islaam ka hor galno diinta islaamka deetana nebiga ilaahay waxa uu ugu yeedhay diinta islaamka deetana way aqbaleen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin deetana waxay dhaheen rasuulka ilaahayow adiga waxaa laga yaabaa inaad noqotid ka isu kaaya keena qabaailkayaga qabaa'ilkii deganaa magaalada madiina ee awse khasraj oo dagaalo badan oo dagaalo sokeeyo ahi ay idileeyeen deetana diinta islaamku waxay gasheen magaaladii yathrib oo magaalo ma jirto guri ma jiro ka mid ah guryihii ansaartii magaalada madiina deganaa ilaa rasuulka ilaahay waa lagaga sheekaystay sala allahu calayhi wasalam sanadka koob iyo tobnaad ayaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu guursaday caaisha asidiiqa ibn bintu sadiiq radia allahu canha ayuu rasuulku guursaday iyadoo da-deedu ay yar tahay wuxuuna la aqalgalay sanadka hijrada koowaad ayuu la aqalgeli doonaa markaasuu la aqalgeli doonaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam mushkilada mushkiladaha faraha badan leh ee nebiga soo darsay darteed oo ay ka mid tahay in daa'if laga soo diiday in laga soo diiday magaalada maka ee dadkii ehelkiisa ahaa ee quraysheed dhibaato badan loo geystay dadkii saxaabadiisa ahaa shakhsiyadiisii wax badan laga sheegay ayuu allihii weynaa subxaanahu watacaala wuxuu ugu hiiliyey in dad kale oo ka baxsan khaariji maka inay inay inay ay islaamaan oo diintii islaamka ay soo galaan waxaa kaloo ugu hiiliyey in jin oo bini aadamka haddii moxamedow ay ku diideen dadkii caadiga ahee bani aadamka ayaa rasuulka ilaahi waxaa niyadda lagu qaboojiyey oo lagu dejiyey in jin kamida jimanka koox kamida jinkaasi in ay rumayso sidai aan kasoo waranay waxaa kaloo kamida waxyaalihii la yaabka lahaa oo kamid ah mucjisooyinka ugu waaweynee rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo qalbigiisa lagu qaboojinayay in la dheelmiyey al israa waalmicraaj in laga kaxeeyey magaalada maka oo la geeyey baytulmaqdeska oona laga dheelmiyey baytulmaqdeska oo uu tegay samooyinka samada koowaad labaad ilaa toddobaad ilaa uu allah subxaana wa tacaala waxyiga si toos ahba uga soo qaatayoo lagu soo faral yeelay salaada marka maadaama rasuulku sala allahu alayh wasalam adeerkiina uu geeriyooday xaaskiisii uu jeclaa ee inta badan dejin jirtay ee qalbigiisa qaboojin jirtay marka dhibta badan loo geysto ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku deeqay oo manigiisa ka ah iyo wax lagu shukri noqo inuu rasuulkiisii dheelmiyey xilliyada uu la dheelmiyo waa laisku khilaafa laakiin waxaa arjac ah oo ay bad biyo kama dhacaan ah inay ka horeysay hijradii rasuulka sala allahu alay wasalam laakiin xilli may ahayd culummada qaar waa isku khilaafaanoo qaar waxay leeyihiin sanadkii tobnaad bay ahayd kuwo kalena waxay leeyihiin sanadkii koob iyo tobnaad bay ahayd calaa kulli xaal qolyo kaleba waxay leeyihiin sanadkii shanaad baabay ahayd allahu aclam laakiin hijradii rasuulka ka hor ayay ahayd isugeyn marka rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa loo dheelmiyey jasadkiis physically jirhkiisa isagoo caadiya ah oo nool ayaa la dheelmiyey qaar baa waxay dhahaan nebiga isagoo hurda oo hurda iyo riyay ahayd dheelmadu laakiinse waxaa saxiix ah sida culimmada waaweyn ee ibnulqayim ay saxiixinayaan culimmada badankooduna u badan yihiin in rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam la dheelmiyey oo la kaxeeyey isagoo ruuxdiisa iyo naftiisa iyo jirhkiisuba ay uu yahay isaga oo aanay ahayn riyo ee ay ahayd wax uu caadi u arkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la dheelmiyey oo laga kaxeeyey masjidka xaaraamka waxaana la geeyey baytulmaqdeska isagoo oo fuushan faraskii buraaqa ayuu saarnaa rasuulku sala allahu alay slam waxaana la socday malakul jibriil calayhi salaam waxay ku degeen baytulmaqdeskii halkaasay ku degeen markuu halkaa ku degay ayuu nebiga ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu faraskii buraaqa uu ku xidhay albaabka ama masjidkii baytulmaqdeska masjidka qudus kaabad u dhow ayuu nebigu ku xidhay faraskii halkaas markuu tegay masaajidkiina wuxuu ku tujiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ambiyadii ayaa loo soo nooleeyey oo ama aan odhan karno ruuxdii ambiyadii dhammaan ambiyadii oo dhan ayuu halkaa imaam uga noqday walidalika waxaa laleeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam waa imaamu alanbiyaai walmursaliin wuxuu imaam u yahay oo uu tujiyey dhammaan ambiyada oo dhan iyo rususha oo dhan sala allahu calayhi wasalam kadibna markii uu halkaa marayay habeenka ayaa sare loo qaaday habeenkaas markii baytulmaqdeska ama masjidka quduska ahee barakaysan ayaa rasuulka sarara looga qaaday waxaana la geeyey samada adduunyada samada koowaad ee adduunyada markaas malakul jibriil ayaa waday marka waxa uu malakul jibriil baa albaabkii garaacay samada koowaad waxaa la weydiiyey malaa'igtii joogtay waayo markaasuu yidhi waa malakul jibriil oo yaa kula socda moxamed oo miyaa lasoo faray oo lasoo ogolaaday inuu soo galo haa buu yidhi waa laga furay markuu samadii koowaad uu tegey wuxuu la kulmay aabaheen ama abalbashar basharka oo dhan ama bani aadamka oo dhan aabahood waa nebiyullahi aadam ayuu la kulmay calayhi salaam nebigii ilaahayna waa salaamay aadam nebi aadamna waa ka qaaday oo waa soo dhoweeyey nebinimadiisana waa qiray waxaanu allah uu ku tusay halkaa mucjiso ahayd nebi aadam calayhi salaam oo dhankiisa midig ay taagan tahay arwaaxda dadka shuhadada ah dadka muslimiinta ah ama dadkii shuhadada ahaa ee geeriyooda ilaahay dartii u geeriyooda ilaahay baan ka baryana naga yeele in ruuxdaas wanaagsan in ay dhankiisa midig ahayd oo nebigu nebi aadan markuu xaggaa midig eegana wuu qoslayay dhankan bidixna ruuxdii dadkii ashqiyada ahaa ama dadkii xumaa ayaa dhankiisa bidixna taagnayd deetana markuu nebigu nebi aadam uu eega dhankiisa bidixna wuu oynayay ila waa ubadkiisiiyo kuwanna waa ahlunaar kuwana waa ahluljanno ilaahay baan ka magan galnay naarte kadibna nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waa la kaxeey oo sare ayaa loo sii qaaday oo samada labaad baa la geeyey sidii oo kale ayaa la weydiiyey waa kuma waa malakuljibriil yaa kula socda moxamed oo miyaa lasoo faray inuu soo galo halkan haa waa laga furay so rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam samadanna wuxuu kula kulmay yaxya ibnu zakariya nebi yaxye oo ahaa wiilkii uu dhalay nebi zakariya alayhim calayhum assalaam labadoodaas yaxya ayuu halkaa kula kulmay waxaa kal kula kulmay nebi ciise calayhi salaam oo ciise bna maryam ahaa ayuu samadaana kula kulmay labadoodiiba wuu salaamay iyaguna salaantiibay ka qaadeen waynay soo dhoweeyeen nebinimadiisana way qireen kadibna sare ayaa loo sii qaaday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam samada saddexaad baa la geeyey wuxuu ku arkay nebi yuusuf calayhi salaam oo uu nebigeena ku tilmaamayo in la siiyo quruxda badhkiiba oo nin qurux badan inuu ahaa iyo nebi yuusuf calayhi salaam deetana nebiga ilaahay waa salaamay waana soo dhoweeyey waana waana marti qaaday oo nebinimadiisiina nebi yuusuf waa qiray inuu nebi maxamed uu yahay nebigii ugu dambeeyey iyo risaaladii ugu dambeysay uu xambaarsan yahay sala allahu calayhi wasalam samadii ku xigtay baa haddana la geeyey sidii oo kalea laga furay wuxuuna samadana kula kulmay idriis calayhi salaam waa nebi idriis oo allah uu ku tilmaamay fi suurati maryam warafacnaahu makanan caliya meel sare ayaanu sare ayaanu qaaday nebi idriis calayhi salaam nebi idriis buu halkana kula kulmay isna waa salaamay salaantiina waa ka qaaday waana soo dhoweeyey nebinimadiisana waa qiray nebi idriis calayhi salaam kadibna sare ayaa loo sii qaaday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo waxaa la geeyay samadii shanaad halkaa markuu joogay ayuu wuxuu la kulmay oday shiikh ah oo nin qurux badan ahaa wuxuu ahaa nebi haarun haarun nebi haarun nebi muuse walaalkii haarun ibni cimraan ayuu la kulmay nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam nebi haarunna waa soo dhoweeyey oo waa salaamay nebinimadiisana waa qiray nebigii sarahayad ayaa loo sii qaaday haddana oo samadii xigtay oo ahayd samadii lixaad ayaa la geeyey halkaa wuxuu kula kulmay muusa ibna cimraan nebi muuse calayhi salaam waa salaamay isaguna waana soo dhoweeyey nebinimadiisana waa qiray sala allahu calayhi wasalam laakiin nebi muuse markii uu sii dhaafay nebi maxamed markuu saa usii dhaafayey ayuu nebi muuse ooyey markaasuu ku yidhi nebigu maxaa kaa oohiyey markaasuu yidhi wiil yar oo aniga gadaashay lasoo bixiyey oo ummaddiisu ay ka badan tahay ummadayda kuwa jannada gelaya ay ka badan yihiin ayaan la ooyey buu yidhi sababta uu ugu sheegayo ghulaamka ama wiilka yarna dee marka loo eego da-da ummadihii inaga horreysay dee waxay noolaan jireen cimriyo dhaadheer ayay noolaan jireen halka inagu gebigeennuma cimrigeedu kuweyna ugu badani ay gaadhaan lixdan iyo waxa iyo wixii la midka ah da-daas ay gaadhaan laakiin kuwii inaga horreeyay subxaana allah qowmkii nebi aadam qowmkii nebi nuux iyo qowmamkii nebi saalex iyo nebi huud dee cimrigoodu kun sano xitaa way dhaafayeen subxana allah marka maxaynu noqonaynaa lixdan sano maxay leeyihiin sabi wax ah bayn la nahay ama caruur bayn la nahay subxaana allah walidaalik ayuu yihi wiil yar oo aniga iga dambeeyey oo diinti ummadiisu ay reer bani israa'iil kaga badan doonto ahluljannada walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kadibna nebigii ilaahay waa saraa loo sii qaaday sala allahu calayhi wasalam oo samadii ku xigtay baa la geeyey oo ahayd samadii toddobaad ayaa la geeyey samadana wuxuu kula kulmay ibrahim calayhi salaam abul ambiyaa nebi ibraahim calayhi salaam ayuu isna halkaa kula kulmay waana salaamay waana soo dhoweeyey isaguna nebinimadiisa waa qiray sala allahu calayh wasalam ilaa la geeyay sidrati lmuntahaa sidradii meeshii ugu dambeysay ee uu noole uu gaadho halkaas markii u maraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa uu halkaa gaadhay oo halkaa la geeyey nabiga ilaahi sala allahu calayh wasalam haddana waxa waa la sii dheelmiyey oo waxaa la geeyey meel uu allah uu kala kaga ula waxyoon karayo oo halkaas ayuu nebiga ilaahi sala allahu calay wasalam loogu soo waxyooday fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa halkaas ayuu allah subxaanahu wa tacaala ugu waxyooday wixii uu uga waxyoonayay addoonkiisa kadibna waxaa lasoo faray konton salaadood kontonkii salaadood markii lasoo faray ayuu nebigii ilaahay soo noqday isagoo konton salaadood xambaarsan isagoo oo mara markuu kusoo soo gaadhay nebi muuse calayhi salaam ayuu nebigii ilaahay uu ku yidhi konton salaadood baa laysoo faray markaasuu nebi muuse waxa uu ku yidhi ummadaadu reer bani israa'iil baan ogahay oo nebi uu ahaa ummadaada oo kaba sii tamar yarna ma awoodi karayso ee rabbiga ku noqo oo waxaad tidhahdaa rabbiyow nooga khafiifi kontonkan salaadood dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu la shawray ama uu tala weydiistay malakul jibriil waxaanu malakul jibriil u ishaaray isaguna in ay sax tahay ama in laga soo khafiifiyo inay sax tahay dabeetana nebiga ilaahi sala allahu alay slam saray loo qaaday rabbina waxa uu ku yidhi tabaaraka wa tacaala waa laga yareeyey oo waa laydinka khafiifiyey toban baa laydinka dhimay afartan salaadood oo keliya weeye ilaa uu kusoo noqday haddana nebi muuse sidii marba toban looga dhimaayay oo nebi muuse uu ku lahaa ku noqo rabbiga oo kudha iga khafiifi ummadaadu ma awoodee ayuu nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu gaadhsiiyey shan salaadood markaasuu markii shantii salaadood uu gaadhsiiyey buu haddana kusoo noqday nebi muuse markaasuu yihi ku noqo oo dha ilaahayo naga sii khafiifi shan salaadood markaasuu wuxuu yihi nebigii ilaahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waan xishooday rabbigay intaasoo jeer ayaanu tegay markaa mar kale kuma noqon karaayo oo waan xishooday buu yihi markaasuu allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waan ka khafiifiyey addoommadayda muslimiinta ah ee rumeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam kontonkii salaadood ajar ahaan iyo abaal ahaanna waxay u dhigmayaan sidii kontonkii ficil ahaana ama sida loo falayaana ama sida loo guudanayaana waa shantaa salaadood laakiin xagga ajarka rabbi subxaanahu wa tacaala fadligiisa waxa weeye konton salaadood buu inoo qoraya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aladi jacalana min ummati moxamed sala allahu calayhi wasalam ibnu lqayim iyo culimmada qaarkood waxa ay leeyihiin rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam indhihiisa ma uusan saarin rabbi subxaanah wa tacala yacni rabbi muu arkin culimmadu waa isgu khilaafaan halkan arrin khilaafa weeye miyuu arkay mise muu arkin marka inagu ma doonayno inaan arrintaa khilaafka ah galno laakiin khilaafkaasi waa jiraa oo waxa laysku hayaa nebigu miyuu arkay mise muu arkin ala kuli xaal uma dana fatadalla markuu allah leeyahy fi suurati najmina waxuu ka hadlayaa malakuljibriil malakuljibriil oo mar labaad ayuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalam malakuljibriil suuraddii uu allah uu ku abuuray ayuu ku arkay ayuu ku arkay sala allahu alayhi wasalam suuraddii uu ilaahay ku abuuray malakuljibriil waa markan uu sidrat lmuntaha uu joogo rasuulku sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam intaanu bixin waxaa habeenkan lasoo bandhigay laba weel oo midna caano ay ku jiraan midna khamri uu ku jiro marka nebiga ilaahay waxaa lagu yidhi sala allahu alay wasalam jibriil baa wuxuu ku yidhi kala doora labadan weel dabadeedna wuxuu doortay rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam sidii ilaahay la doonay oo weelkii caanaha ahaa ayuu doonay markaasuu waxaa lagu yidhi hudiid waad hanuuntay adiga iyo ummadaadaduba way hanuuntay haddii aad dooran lahayd weelka khamrigu ku jirana ummadaadu way halaagsami lahayd oo may hanuunin lahayn nebigii ilaahay waxaa la tusay markan mucjisooyin badan baa habeenkan la tusay waxaa ka mid ahaa in la tusay afar webi laba webi oo muuqda iyo laba webi oo aan baatin ah oo yacni aan muuqanayn labada webiya muuqday waxay ahaayeen niil iyo furat webiga niil iyo furat walidalik culimada qaar waxay leeyihiin culimmadu labadan webi waxaa looga jeedaa macnaha labadan webi waxaa degi doona ummadiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam ummadiisa rumaynaysa ayaa degi doonta waana dabcan wayna degan yihiin ummadiisu oo webiga niil meesha uu ku shubmo ama labada webiya niilku meesha isugu yimaadaan khartuum suudan dee ummad muslimiina baa degta furaatna de waa dhulka ciraaqoo dad muslimiina ayaa dega walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin nebiga waxaa la tusay waxyaalaha la tusay waxaa ka mid a markankan inuu arkay malagii horinayay cadaabka khaazinu nnaar oo ah malik malik buu arkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ma qoslayo ninka kan waa malag ilaahay sidan u abuuray wejigiisana farxad iyo bashaashba kama muuqdo oo allah wuxuu u abuuray in ummadiisa dhibta gaalowda halkaa lagu cadaabo oo ah farxad iyo cadho farxad aan la tusin iyo bashaashnimo oo halkaas malagaasi uu ku horiyo cadaabta walciyaadu billah waxaa kaloo la tusay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka cuna xoolaha agoommaha si dulmi ah ku cuna xoolaha agoonta sida dulmigaa ku cuna ilaahay baan ka magan galnee kuwaas oo af ama dibnaha waaweyna sida geel oo kale leh ayay ayaa la tusay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo lagu tuurayo qitca naar ah afkooda lagu tuurayo dhuxul ama naar ololeysa ayaa afka lagaga tuuraya deetana naartaasi waxay ka baxaysaa xagga dambe gadaal ayay ka baxaysaa walciyaadu billah sida qofka dulmigaa sameeyey ee dadka agoonta ah xoolahooda cunay cadaabka la marinayo ayaa la tusay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baanaan ka magan galnay waxaa kaloo la tusay rasuulka cadaabka la marinayo dadka ribada cuna walciyaadu billah wuxuu leeyahay rasuulku waxaana lay tusay dad calooliyo waaweyn oo calooshoodu ay aada u weyn tahay oo aanay awoodi karan inay is rogaan oo dhankan isu rogaan caloosha weynideeda darteed waxaana lasoo marinayaa aalu fircawn oo allahu kaga ku tilmaamay yucraduuna calayha naarta in loo bandhigo gelinka hore iyo gelinka dambeba loo bandhigo cadaabta walciyaadu billah kuwaasaa soo mara oo calooshooda ku tuntaa walciyaadu billah waa dadka cuna ribada ilaahay baan ka magan galnay dadka muslimiintana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay kasoo hanuuniyo inta ku jirta ribada iyo xoolaha ribada ahba waxaa kaloo la tusay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam dadka zinaysta ilaahay baan ka magan galnee in ayagana la hordhigay hilib buuran ama cayilan oo wanaagsan oo dayib ah oo qurxoon oo udgoon uu hortiisa yaallo subxaana allah iyo hilib qadhaadh oo qurmuun oo uraya isna uu halkan yaallo deetana waxay labadii hilib intay saawa eegaan ayaa waxay dooranayaan hilibkii qadhaadhaaye urayay markaasay cunayaan waxayna ka tegayaan hilibkii macaanaa ee fiicna ayay ka tegayaan taas oo macnaheedu ay tahay dad waxay ka tegayaan sawaajkii iyo guurkii xalaasha ahaa oo waxay ka doorbideen wax ay ku jirto xaaraan walciyaadu bilah ilaahay baan ka magan galnay ilaahay muslimiintana ilaahay ha kasoo hadeeya hana ilaaliya dhammaantoodbe waxaa kaloo jirtay oo la tusay rasuulka sala allahu alay slam dumarka iyaguna sinaysta oo ay ka mid yihiin iyagana naasahooda lasoo lalminayo oo lasoo lulayo meel cadaabta ka mid ah walciyaadu billaah iyagana saas cadaabtoodu ay noqon doonto ilahay baan ka magan galnee waxyaalaha kale xilligii uu sii socday rasuulka iyo markuu soo socday ee dhulka markii markan waa markii dhulka uu soo degay rasuulku iyo intaanu nebigu sala allahu alayh wasalam aan cirka aanu qabanayn la dheelminin wuxuu arkay koox safar ah qolyo carabta ka mid ah oo ehli maka ah yacni dadkii maka deganaa oo sii oo safar ah ayuu arkay rasuulku sala allahu calayh wasalam waxay raadinayaan dadkani awr lumay awr lumay ayay raadinayaan oo baadi goobayaan deetana rasuulka u dhawaaqo waxa uu yidhi awrkiini halkaasuu joogaa subxaana allah awrkiiba meeshii loogu dhawaaqay loogu sheegay bay arkeen way tageen awrkii bay soo heleen subxaana allah kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagoo hurda ayuu weel ay biyo ku jiraan ayuu ka cabay biyo weelkiina wuxuu ka tegay isaga oo aan daboolnayn ayuu ka tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadib subaxii markuu rasuulku soo noqday sala allahu calayhi wasalam ayuu warkii kadhka sheekeeyey warkiibuu ka waram wuxuu lasoo tusay oo dhan buu ka warramay inuu baytulmaqdis uu xalay tegay ayuu ka waram gaaladii oo dhan baa isu timi marka kan markii hore sheekadiiba ciyaar bay ahayd walciyaadu billah agtooda dee markan waxay idhahdeen maanta ayaan maxamed qabanay khalaas subxaana allah abaajahal ayuu u sheegay abujahalna intuu dhegaystay ayuu ku tegay markaasuu ku faafiyeyey dhammaan gaaladii kale oo dhan dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam isna wixii la faray ama wixii u arkay ayuu go-aansaday oo waa sheegay wuxuu yihi baytulmaqdiskan tegay waxay dhaheen baytulmaqdiska sifee sidee buu eegyahay sidee buu eegyahay imise rukun baa halkan ka taagan waxayna hore u ogaayeen nimankan gaalada quraysheed waxay hore u ogaayeen inaanu nebigu weligii hore baytulmaqdisba u arkin hadda ka horow markaa uu sheegtay mooyaane hadda ka horow weligii mausan tegin way ogaayeen way intaaba uula noolaa abujahal inta uu jiray nabiguba wuu jiray sala allahu caleyh wasalam way ogaayeen inta tallaabe u qaaday deetana rasuulka ilahi sala allahu alay slam markuu yihi baytulmaqdis baa lay tusay ayaa la keenay rag baytulmaqdis ku gaboobay oo yaqaana markaasaa la weydiiyey imise rukun buu leeyahy rinjigiisu waa sidee subxaan allah deetana wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam su-aasha i weydiiyaanba allah baa isooba hor dhigayba suurad dhan ah ama aad moodid inay video ka daawanayo muuqaal gurigii baytulmaqdiskii tay i weydiiyaanba halkaasumaan ka eegayaayo saas iyo saas wey subxaan allah dhammaan waxay weydiiyeen oo dhan subxaan allah rasuulku ilaahay waa uga jawaabay markii dambena markay ku adkaatay nimankii gaaleed ee quraysheed ayuu ku yidhi safar baa imanaya safarkaa weydiiya waxaad tidhaahdaan habeenka noocaasi noocaas wuu sheegay rasuulku goorta imanayaan halkaasaan kusii dhaafay buu yihi rasuulku sala allahu caleyh wasalam awr baa ka lumay awrkii codkii u dhawaaqay anigu ahaa ciddii biyaha ka cabtay anigu ahaa weelkoodii biyaa dabool buu ahaa subxana allah wixii o dhan bau sheegin safarkii markuu yimina way ka hor tageen waa la weydiiyey sidii uu rasuulku yidhi sala allahu caleyhi wasalam ayaa dhab noqotay sala allahu caleyhi wasalam deetana dee gaaladu miya rumaynaysaa intii doonaysay muslimiinta ahaydna de iyaguna sidiibay u rumaysnaayeen iimaankoodiiba sare u kacay oo waxaa kamid ahaa abubakar radia allahu canhu oo waa meesha uu ka raacay magacan sidiiq markii la weydiiyo abubakar radia allahu canhu lagu yidhi saaxiibka ninkii saaxiibka ahaydeen moxamed maanta war buu la yimi wuxuu yihi baytulmaqdis baan tegay oo waxaan tegey halkaasaan tegay oo ambiyadii ilaahay oo dhan baa laygu keeno laygu soo xaadiriy markaasuu abubakar waxau yidhi radia allahu canhu waxau leeyahay wallaahi baan ku dhaartay run buu sheegay hadduu isagu sidaa yidhi run buu sheegay iska dhaaf inuu baytulmaqdes uu tegay markaa baytulmaqdes kunbuu rasuulku sheegay sala allahu alay slm mabuu kasii waraminba in laga sii dallacay ama uu tegay cirka iyo samada toddobaad markaa mabuu sii sheeginba rasuulku sala allahu alay slam markaasuu wuxuu yidhi abubakar bal u fiirsa iimaankiisa marka wuxuu leeyahay abubakar allan ku dhaartee hadduu dhaho waa la idallacay oo israa baa laygu sameeyey oo icraaj baa laygu sameeyey samada xagga ugu sarraysa ayaan tegay oo rabbigay baan la kulmay wallahi waan rumaysanaya hadduu isagu saa dhaho subxaan allah bal u fiirsa iimaankiisi subxaan allah markaasaa loo bixiyay abubakar asidiiq radia allahu canh marka sababta eebbe subxaanahu wa tacaala uu safarkan intan la egu nabigiisa sala allahu alayhi wasalam uu u mariyeyna waxay ahayd waa ka allah inooga waramaya fi suurati lisra uu leey linuriyahu min aayaatina alkubraa uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan ugu tala galnay in aan tuusino rasuulkii ilaahay aayaadka waaweyn yacni haddii moxamedow ay dadkii dhulka joogay ay ku yaseen oo saxaabadaadii la laayay oo dhulkii lagu diiday magaaladii aad u dhalatay inaad soo geshid magaaladii taa'if laguu diiday ummadii ilaahay oo dhani ay ka hortimi oo ay ku inkaareen subxaan allah waxa aad ka tahay boqor xagga samada iyo sabca samaawaat ayaad ka dooran tahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaanay ahayd in uu ka baxo mixnadaas waxayna ahayd bushaaro waxayna u ahayd rasuulka farxad waxayna u ahayd dadka muslimiinta ah oo dhan wax ay ku farxaan oo ku mabsuudaan oo lagu farxo weeye subxana allah waxaan idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu